بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتابك علام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى وحين كسي حجرني الركن الثالث وآه الإمارة بالكتب casharkan waa casharka boqol iyo lix waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha siddeetan iyo afar oo waxaynu su-aashii hore kaga soo hadalnay alqur'aanu kalaamullah taas ayay maaragtay uu tanna ee sii daba joogtaa markuu soo caddeeyey shiikhu qur-aanku inuu kalaamka ilaahay yahay xaqiiqatan ayuu su-aashan siddeetan iyo afar waxa uu yidhi hal sifatu lkalaami daatiya am ficliya macnaa mar haddaynu nidha waa kalaamullah oo aynu ilaahay u tiirinay sifadaas oo lagu sifaynayo allah ma daatiya mise waa ficiliya horey baynu u soo sheegnay oo shiikhu inoo soo caddeeyey oo markuu ka hadlayey allah sifaadkiisa ayuu laba u qeybiyey sifaat daatiya ka cilmihi wa qudratihi wa yadihi wajhiga waxa weye maaragtay arrimahaasoo dhan wuxuu u qeybiyey maaragtay wuxuu inoogu tilmaamay sifaat daatiya ka samcihi wa basarihi wuxuu inoogu tilmaamay sifaat daatiya adiladeediina waa inoo soo hormartay sifaat ficiliyana wuxuu inoogu sheegay oo inoogu tusaaleeyey sida istawa cala alcarshi yanzilu rabbuna xadiidkii nuzuulka ityaanka allah u imaanayo majii'a oo allah waxa weeye imaanayo arrimahaasna wuxuu inoogu tusaaleeyey sifaat ficiliya oo markuu doono allah sameeyo waynuna kala garanaynaa caqliyan sifaadka daatiga iyo ficliga ile inaguba waxaanu leenahay sifaat daatiya iyo sifaat ficiliya hadda markaynu naraado socodka qofku inuu socdaa waa sifatu daat haddana waxa weeye mar walba ma socdo inuu hadlo waa sifa daat hebel waa hadlaa isagoo iska aamusan baa la odhanayaa wuu hadlaa marka marna wuu hadlayaa marna aamusan yahay idan markaa sababta uu su-aashan shiikhu u keena waxay tahay kalaamku labadaba waa ka dhexeeyaa oo marna waa sifatu daat buu noqdaa marna sifatu ficli buu noqdaa labadaas buu ka dhexaynayaa waxa uu yidhi jawaabta ama biictibaari tacalluqi sifati alkalaami bidaati illahi caza wajal watisaafuhu biha fa sifatu daatin fahuwa sifatu daat ka cilmihi waxa uu yidhi ama biictibaari marka laga ictibaariyo oo laga eego inuu ku tacalluqo kalaamku sifatulkalaam inay ku tacalluqdo waxa weeye bidaati illaahi ilaahay daatadiisa marka ay ku tacalluqdo oo waxa weeye uu ku sifaysan yahay allah kalaam oo allah mawsuufun bilkalaam aynu dhahna allah wuxuu ku tilmaaman yahay inuu hadlo taa waxaa la odhanayaa waa sifatu sifatu daat baa la odhanaya oo min sifaati daati bay ka mid tahay ka cilmihi cilmigiisoo kale waa oo allah cilmi buu ku sifaysan yahay oo caalimun bikulli shay wax walbuu og yahay qad axaada bikulli shayin cilma cilmi buu allah waxa weeye wax walba cilmi buu ku koobay marka cilmigiisu buu noqonayaa oo kale bal huwa buu yidhi min cilmihi horta waaba cilmigiisa buu yidhi cilmiga iyo kalaamku waaba isku mid waa cilmigiisii anzalahu bicilmih ilaahay cilmigiisu ku soo dejiyey qur-aankan kalaamullaahi ah wa huwa aclamu bimaa yunazil wixii uu soo dejinayana isagaa u cilmi leh anzalahu bicilmih cilmigiisu ku soo dejiyey wahuwa aclamu bimaa yunazil wuxuu soo dejiyana isagaa u cilmi badan idan halkaa wuxuu ku qararay shiikhu waa jawaabta hore oo ah haddii laga eego sifatu daat buu noqonayaa haddii la yidhaahdo kalaam buu ilaahay ku sifaysan yahay marka waa sifatu dhaat oo dhinaca sifatu dhaat buu ka noqonayaa oo wuxuu la mid noqonayaa cilmigii qudraddii xayaatadii waxa weye maaragtay sifatu dhaat buu noqonaya oo waajib ah in loo sugo qofka diidana waa qof ilaahay sifaatkiisii diiday buu noqonaya midda labaad jawaabta labaad amaa biictibaari takalumihi marka uu allah subxaana wa tacaala haddaan ka eegno marka uu allah ku hadlayo bimashii'atihi wa iraadatihi mashii'adiisa iyo iraadadiisa oo doonista allaah uu ku tacalluqo oo markuu doono allah uu ku hadlayo waa sifatu ficlin waa sifatu ficlin oo teenaynu si fiican ugu fahmi karnaa aniga hadda markaan hadlayo kalaamka aan ku hadlayo mar waa sifatu daat oo asalkayga waan hadlaa laakiin mar walba ma hadlo oo anoo aamusan baa la odhanayaa waa hadlaa hebel amaa markaan hadda hadlayo bushumaha dhaqdhaqaajin hadlayo waa sifatu ficlin waay ficil baan samaynayaa oo afcaalo aniga iga soo fulaysa weeye idan marka kalaamkii wuxuu u dhexeeyaa inuu noqdo sifatu daat iyo inuu noqdo sifatu ficlin labadaba wuu noqdaa walihaadaa buu yidhi marka xadiidkiibuu soo qaatay qaala nabiyu sal slam nebigu wuxuu yidhi idaa araada allaahu allah haddii uu doono an yuuxiya bilamri amar hadduu waxyo doonayo inuu waxyoodo takallama bilwaxyi waxyi buu ku hadlaa xadiidkaas waa daciif waxaynuna kaga soo hadalnay su-aasha lixdanaad hadda sideet iyo afar baynu maraynaa qof walba dib buu ugu noqon karaa su-aasha lixdanaad baan kusoo sharaxnay xadiidkaas waa daciif culummadu waa daciifiyeen oo waxa weeye waa xadiid daciifa adiladii hore aynooga filan walihaada buu yidhi qaala salaf salafu saalix waxay yidhaahdeen oo saxaabadii iyo waxa weye taabiciintii iyo a'immadii waxay yidhaahdeen sifatulkalaam markay ka hadlayeen innahaa sifatu daatin wa ficlin macan marka kalaamullah markaan leenahay mar wuxuu noqonayaa sifatu daat marna wuxuu noqonayaa sifatu ficlin ayuu noqonaya labadaba wuu yahay bay dhaheen oo midna uma diidi kadhig marka haddii lagu weydiiyo su-aasha waa inaad dhahdaa fiihi tafsiil waa in la tafsiiliyaa hadhihin waa daad keliya oo ficilkii ha u diidin waa ficil hadhihin oo ha u diidin sifatu daadkii laakiin waxaa dhahdaa tafsiil ictibaarka laga eega bay ku xiranta markaasuu wuxuu yidhi shiikhu allah subxaana wa tacaala fallahu subxaana wa tacaala mawsuufun bilkalaam muttasifun bilkalaam oo kalaam buu ku sifaysan yaho waa min sifaati daatihi azalan wa abadan weligiis buu ku sifaysnaa haddana waxa weeye yatakallamu mataa shaa markuu doonuu hadlaa kayfa shaa siduu doonuu u hadlaa yasmacuhu man yashaau min khalq qofkuu doono oo khalqigiisa ka midana waa maqlaa kalaamkii ilaah ilahay baa maqashiiya marka waa mawsuufun bilkalaami azalan wa abada weligiis wuxuu ku sifaysnaa kalaam waa sifatu daati illaahi caza wajalla fatakallumuhu wa takliimuhu hadalka uu hadlayo waxa uu noqonayaa sifatu ficlin yatakalamu mataa shaa kayfa shaa wuxuuna la hadlaa oo maqashiiyaa ciduu doono oo markuu nabiyullaahi muusa la hadlayey oo waxa weeye uu allaah la hadlay isagaa doonay allah inuu la hadla nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muusana waa maqlay kalaamkii ilaahay samicahu min kalaami illah kalaamki ilaahay buu maqlay wa kaa taas ayaa marka halkaas ayuu shiikhu ku caddeeyey in sidaa loo fasirayo markaasuu shiikhu adilada waxa uu deliishaday oo keenay saddex aayadood buu inagu tusay waxa uu yidhi aayadda ugu horreysa قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل واحد كل هذا لو كان البحر مدادا هدي بدا أو دن لغا دغا خط خطك wax lagu qoro oo waxa weeye khad laga dhigo قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل يراد كلمتها إلهي هلغو قرأ لنفذ البحر بدو ضمان لهيد قبل أن تنفذ كلمات ربي كلماتك إلهينا ما ضمانيان وآيات الضنباء عدينيسا إن لو فهمي كارين هدي لا سي وضو إن ضمانيان لو فهمي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا هذا أنه حتى هدنا بدي markay dhammaato iyadoo kale haddana la keeno oo khad ah ma dhammaanaya aayadda dambea caddaysay waxa weeye oo waxa weeye allah kusii caddaynaya waxa uu yidhi allah subxaana wa tacaala haddii dhulka waxa yaalla oo dhan iyo badda iyo kulli waxa weeye waxa dhulka saaran oo dhan haddii qalima laga dhigi lahaa ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله haddii dhulka waxaa geeda saaran oo dhan qalimo laga dhigo baddana waxa weeye khad laga dhigo oo toddoba jeer lasii toddoba jibaaro walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxurin baddana la toddoba jibaaro oo badaha maanta aynu aragno intood lasii toddoba jibaaro wada khad laga dhigo maa nafidat kalimaatullah kalimaadka ilaahay ma dhammaanayaan maanta hor haddii la qoraya ma dhammaanayaan waayo waa sifaatu daat allah ma dhammaado sifatu daatna waxa ay la dhammaataa markii daatadu dhammaato innaga haddaynu nafteenna ku tusaalayno inta aynu nool nahay waynu hadlaynaa hadalkii dhammaan mayo oo qofka maantoo dhan haddii la yidhahdo hadal waxba lagaa qorayaaye inuu ama daalo ama caajisa maahay waa hadli karaa laakiin hadduu dhinto kalaamkiisaa dhammaanaya ama carabkii beelo hadalka beelo waa dhammaanaya innagu makhluuq baa nahay marka oo waxaasoo dhan baa inagu imaanaya لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هذا الكيس هو من صفات الذات مرة ما نيو صفات كيسو مرة ما ذان ما عاجسيو ما حنوصنيو وحاصر إلهي ومنزه عن النقائص سيادرادد مركا مرة ما نيو هذا الكيس آية داود ما يسوي الشيخ يري وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا لا مبدل لكلمات وتمت وحي كل ما يستر أنت كلمة ربك صدقا وعدلا قرآن كوالا يري كلمة ربك أي قرآنك أما وحي إلهي وحيودي وحوي يبوه وعدي أمركي نهيجي كل وحي إلهي كوهد لا وعدلي صدقا وعدلا ورن وأنا عدالة sidaa daraaddeed markaa aayadahan wuxuu sheikhu u daliishaday inay daliil u yihiin allah subxaana wa tacaala kalaamkiisu inuu yahay sifatu daat wa ficli macan labadaba marka jawaabtii waxay noqotay ahayd waxa weeye hal sifatu lkalaami daatiya am ficliya jawaabtii waxay noqotay kamaa qaala salaf siday salafu saalix yidhaahdeen إنها صفة ذات وفعل معا جوابته كوبا وانت مركا تاس أيو وحاوي كعديي ولنا وحسي وضا كلامك قرانك كلام الله أيو كسي هذا ليا وأن السؤال كلا نسي وضينا إن شاء الله دي ربي والحمد لله رب العالمين